Hay'adda Islamic Relief ayaa dawooyin iyo agab caafimaad ku wareejisay mas'uuliyiin ka socotay degmooyinka Hargeysa, Jaraati iyo Celgari oo ka wada tirsan gobolka Afdheer. Dawooyinka lagu wareejiyay mas'uuliyiinta ayaa waxaa ka mid ah xanuun baabi'iyeyaasha, daawada xaaladaha degdegga ah, dawooyinka cudurrada looga hortago iyo qalabka xaaladaha degdegga ah. Kusimaha Hay'adda Islamic Relief ee gobolka Afdheer, Maxamed Rashiid, ayaa ka warbixiyay deeqdan daawada iyo qalabka lagu wareejiyay.
Waxaan halkaan u joognaa maanta inaan dawo ku wareejino degmooyinka Jaraati, Hargeysa, Celkari iyo Goor-Baqasa. Dawooyinkan waxaa laga iibiyey mashruuca mashruuca halkaan ku qoran sida aad arkaysaan Emergency Life Saving Wash Nutrition Cash and Protection oo ka howlgelayay degmooyinka afarta ayaan hore u soo sheegnay ee gobollada Afdheer iyo Liiban. mashruucani wuxuu horey bishii September ugu wareejiyey daawooyin laga iibiyey mashruucani oo loogu talagalay in ay ka faa'iidaystaan ilaa afartan ruga caafimaad sidoo kale waxaa doorkan aanu ku caawinay daawooyin iyo qalabyo casri ah oo laga loogu talagalay in ay wax ka qabtaan baahiyaha degmooyinkani dawooyinkan waxaa loogu talagalay inay waa dawooyinka dadka lagu daweeyo ee looga hortago cudurrada iyo daweynta bukaanada tani oo ah ku timid assessment aanu wada samayn annaga xafiisyada caafimaadka degmooyinka afartaba iyadoo annagoo ka duulayna baahiyadoodii yaa waxaanu soo buuxinay markii doorka hore aanu siinay dawooyin loogu talagalay in looga jawaabo baahiyaha ka jira degmooyinka yaa waxaa dhacday in uu soo baxay gaabab kaleto oo dheeri ah kadib waxaa jiray mar labaad in degmooyinka ay codsadeen qalabyo casri ah iyo dawooyin ka go-na degmooyinkaasi islamarkaasina annagoo ka duulayna baahiyihii dambe ee soo baxay yaanu dawooyinkaana soo iibinay